halkaahe wamana si bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi wasalam halkaa hore waxay laba sadar baa inooga hadhanaa dariskaa hore wuxuu ihi waman calayhi faaitatun qofka salaadi ay ka tagto fawajaba fawajada wuxuu helay jamaacata alxaadirati salaadii xaadirada ahaydee joogtay jamaceedii qaa'imatan iyadoo jamaacadaasi taagan nudiba waxaa loo suneeyey ninkaa taqdiimu lfaa'ita salaadan imika joogtay inuu horumariyo munfaridan isagoo keliya uma alxaadirati dabeedna tan joogta ayuu ku xigsiinaya salaadii duhur baa qofkan ka tagtay salaadii casaroo lagu jiruu yimid wuxuu samaynaya waxay madabku qabaan in dee uu horta iska tukado casar ee duhurkii ka tegay markuu kaa tukado ragcad iyo laba midkay doonaysaaba ha dhaarte wuu kasoo gaadhsiin karaa ilaan wuu dadajinayaa inuu dabeedna jamcii ku xidho oo waxaa loo degdegayaaba ilain bara'ata dima inuu qoortiis waajib ka saaran ka dulqaado taasi uu degdegayaa qofka oo waxay leeyihiin dee jamaca qaybtiisan hore jamaca haleelidiisii dee way usuuroobaysaa layskuma hayo ama waajib ha lagu sheega jamcii ama sunne mu-akada ha la idhaahdee jamcii kollayba wuu gaarayaa ninkani laakiin qaybta hore oo laga soo gaadhaa way sii fadli badnayd fadli badnaantiiba waxa ka daran faralka saaran bay leeyihin sidaasay markaa inkastoo dee madaahibta kale qaarkood ay leeyihiin maya xadiidkii baynu daliishanaynaa halaa salaata idaa uqiimat ilmaktuuba oo muطlaqu salaa ay markaas uu sheegay xadiidkaas laakin idaa uqiimat ilmaktubatu buu leeyahay xadiidkaas maktubada hadii loo iqiimo marka waxaa halkaa laga fahmaya kol hadduu maktubat uqayday xadiidku in dee sunayaasha kuwa la diidan yahay ayyihiin kuwa laleeyahay ma geli kartid ama ma sii wadaysid waa sunayaasha idan markaa tan horeba de waa maktuubo ka horeysay waman nasiya salaatan fa akara qofka hal salaad ilaawa ama wax ka badan oo min alkhamsi salaadihii kamid ahaa walam yacrif caynahaa ta ay tahayna uu garan waayo lazimahu lkhams shantii baynu soo qaleeyo wey wayanwii bikulli waaxidati mid kastaba waxa uu niyoonayaa alfaaitata tii ka tagtay qofkan shantii salaadood mid baa ka tagtay ama laba ayaa ka tagtay oo laga doonayaa inuu qaleeyo maxaa dhacay laakiin wuu ilaawayba ta ay ahaydba arnimayoma waxay ahayd buu leeyahay doorki mise ilowgiibaa ilow kale ugu sii darnay mise casarkiibay ahayd buu leeyahy mise maqribki maba kala garanayo asbaxa waahima wau ka dhacay salaada xusuusteeda xaajadu kol haddii ay caynkaa tahay dee inuu mid un iska qabsado maaha oo ihaa kasoo qaad inay maqribkii ahayd tebile duhurkii iyo casarkii ahayd shantaba ha qaleeyo mid walbana wuxuu u niyoonayaa maktuubadii markaa midina wuxunay noqonaysaa tii waajibka ahayd dee afarta kalena sunun bay noqonayaan afarta kalena camal ilaahay uu ka khasaariye noqon maaye waxa ay noqon doonaan sunne marka xataa tabra'a dimmatuhu biyaqiin qofkan qoortiisu beri ilaa ay noqoto si yaqiin dhab ah baabu ladaani waliqaama adaankiyaa qiimidiibu halkan ku xuseeyaa oo isagu uu ku sheegay sunne aimada qaarkoodna waad arki iyagoo waajib ku sheegaya waayo nebigu waxau lahaa calayhi salaatu wasalaam jamac kastoo meel isugu yimi oo aan adaamin oon aqiimin istaxwada calayhim shayaan shaydaan baa ka waageertoo ku habsaday kuwaa adaankii iyo aqiimida iyo habka ay mashruuca u yihiin waa macruuf runtii fadliga dee uu leeyahay qofka muaadinkiina waa arrin jirta codkiisu meesha uu gaadhanay inuu markhaati furayo ataleeri ama madaafiic lagu garaacayo bahalkaa la idhaha shaydaanka inuu yahayna oo dee kaga sii daynaysa naqaskaa la sheegay taana waa xusay xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam alfaada iyo sidii ay markaa ninkii cabdillahi ee saxaabiga aha u arkay iyadana waad ogtay humaa labadani adaankiio aqiimid sunnataani waa laba sunne fi lmaktuubaati salaadihii faradka ahaa sunne looma adaamayo looma aqiimayo xataa limunfaridin qofkii keliyahaa wuu adaamaya u aqiimaya wa jamaacatin taaniyatin jamcii labaad iyadana waa loo adaamaya loo aqiimaya markaa dee jamca labaad iyo xukumkiisuna waa masalo kale oo aynu ku gaari doono baabuljamaaca markaynu marayno جماعة اللباد وجدين خلكسين قارك بحيث يظهر الشعار بحيث سبى الله أذان الله أقيم يظهر الشعار شعار كان إسلامي موقال كان ديني جاهي وإنه نقضى مثلهم تي موقضة عن قرصاني ودي ما أنت مركز ودمدا قالها تك dadku waxyaabaha sidii bay ka mid tahay inuu maqliba waayo muddo dheer ee adaankii uu isu baxayay waktiga salaaduhu ay gaadhaan ay isqabsanaya ummadoo dhan wadaag baraarujinayay amaba masjidba uu hore waayo waladanu afdalu min alimaama adaankii wuu ka fadli badan yahay imaamnimadii waqiila cagsuhu baa layidhi xagga nusuustun bay eegayaan kusoo aroortay ee asfariyada tilmaamaysa ama axaadiidta muadinka iyo imaamka ammaanaya ayuunbaa markaa ay eegayaan oo qolaba mid bay ku sheegeen qolana waxay leeyihiin imaamka ayaa fadli badan qolana muadinka fain adbana hadii uu adaamo hadaba almunfaridu qofkii keli ahaa fii masjidin buu ka adaamay sulliyat fiihi jamaca jamac laga tukaday oo masjidkan buu goor dhaweyta soo galay intii casarka la tukaday qofkaas iyadoo jamciiba laga baxay lam yarfac sawtahu sawtkiisii kor uma qaadayo si aan dadka khalkhalu gelin oo loo moodin dee in adaankii imika uu yahay oonay kuwii hore dib ugu soo noqonin salaada ilan goor walba cid wax ku sharaxda heli maysid markaa sawdkiisa waxba kuma kor uma qaadaye hoos buu isaga dhigaya adaankii aqiimida laakiin inuu labadaba la imanayo ayaad halkaa ka faaidaysanaysaa hoos ha udhigee waxa kale uu yihi wailaa hadii aan masjidkaba laga tukaninba wax jamacoo ka horeeyaba aanu jirin rafaca dee kor buu u qaadaya wakada sidoo kale waxaa aljamaacatu thaniya jamcii labaad laa yarfacuuna sawtahum sawtkooda iyaguna kor uma qaadayaan dii jamcii hore tukaday oo jamc labaad halkan uu yimaado jamca labaad sawtkooda inay kor u qaadaan maaha laakin waa inay hoos u dhigaan adaan iyo aqimidba wayusanu lijamacati nisa dumarkii waxaa loo suneeyey aliqaamatu duna aladaan inay isaqiimaan dumar aqiimid bay leeyihin buu leeyahay madhabku laakiin ma adaamayaan inkasta oo dee aimo badan ay tilmaamayaan in meelaha laga khaas yeelay dumarka mooyaane inta kale ay kala mid yihiin ragga un sidaa darteed adaan iyo aqiimidba ay leeyihiin inkastoonay dee kor u qaadin walaa yuadinu marka iyagu waxay leeyihiin aqiimidii un bay markaa dumarkii la imanayaan ama jamac ha aadeen ama meel gooniha ku tukanaya way se soo aroortay saxaabiyaadka in qaarkood adaankaasi ay la iman jireen oo shacaarkaasi ay ogayeen walaa yuadinu lilfaaita salaadii faa'itada ahayd uma adaamayo fi ljadiid qowlka haddaynu qabano wa yuadinu laha salaadii faa'itada ahayd wuu adaami doonaa fi lqadiim alabhar qadiimka abharka haddaynu qabano salaadii masal qofka ka tagtay markuu doono inuu soo qaleeyo adaankiiyo aqiimidii miyuu la imanaya laba qowl bay leeya ayuu shaafici leeyahay midi waaba kii cusbaa ee noqon jiray qaalibka kauu sheekhu rajaxay midina waa kii qadiimka ahaa ee hore oo qaaliban noqon jiray marjuux marka maanta kii dambe ayaaba qadiimka laftiisaaba jadiida maanta masaa'il koob iyo toban ayay sheegaan meelahaas gaar ahaan minhaajka oo kale oo qowlka hore laftiisu ila waa bani aadam sheekh tarjiixii nusuusta iyo baxsigoodii ayaa waxaa laga yaabaa intuu markii hore sidii sawaabka ahayd asiibo inuu marka dambena is idhaahdo markii hore ayaana hagaajinin oo dabeed uu bedelo kii horena uu hagaagsanaa marka qowlkiisan dambe waxa uu sheekh ku sheegay salaadu hadii ay faa-ito tahay oo qofku soo qallaynayo inuu aqiimidun la imanayo aanu adaamayn laakiin qadiimka hore wuxuu ku sheegay in adaan iyo aqiimid labadaba ay leedahay khaasaa qadiimka abaana xadiiska waafaqta oo dee nabiga waatayn xuseyne calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa kusoo arooray iyagoo safara inuu maaragtay salaadii subaxay ka tagtay dabeedna uu lahaa adaankii iyo aqiimidiiba inoo fuliya intuu halkii laga yaro guuray subaxii markay qoraxda soo kor noqotay dabeedna sunihiina la tukaday oo sidii salaadii subax lagu tukaday markaa qadiimkan baa nawowi uu leeyahay min xayu nas markaanu eegnay laftiisa abhara ilaa waxaa la tixgelinayaa waa naska un hadalni yidhi ama sheekh yidhi mustawuhu doonayo hal ahaadee ma aha laakin naska un baa la eegayaa falba qowlka waafaqsan fain faatatu salawaatu haddii salaado dhawri ka tagaa qof lam yu-adinu ma adaamayo limaa bacda alula limaa bacda alulaa ta hore waxa ka dambeeya laakin ta horun buu u adaamayaa wayuqiimu likulli waaxida mid walbana wuu aqiimi doonaa sidii salaadihii nabigu jamcinaya calayhi salaatu wasalaam uu ku sameeyey markii had iyo jeer uu maaragtay musdalifo soo degayay ee maqribkana uu soo akriyay maqribkiiyo cishaayigu halkaa ku jamcinaya meesha jamci la idhaha musdalifo ah dee markaa sida macruufka ah waa kii tahorun baa loo loo adaamayay ta dambena waa loo aqiimayay markaa salaadihii faa'itada ahaa ee iyaguna tegey lamidun bay noqonayaan taa la akhiray dabeedna waa tahorun ba adaan yeelanaysa wa fi lula alkhilaaf horena khilaaf baa ku sugan macnaha alkhilaaf ashana cahdi dikr waa cahdun dikriy alkhilaaf almadkuur khilaafkaasaa ku sugan almabniyu calaa ana aladana xaqu lilwaqt aw الsalaa wاlmuctamadu anahu xaqu liلsalaa walakin lam yu'dan ligayr اlأulى lأnnahu lima waalaha fakaأnaha salaat waaxida markaa khilaafkan uu sheegaya waxa weeyaan alkhilaaf lmacruuf amaba cahdi dihniyaa la odhan karaa khilaafkeenu isla garanayne dee fiqiga ku jiray oo adaanka moosalaabaa leh mise waktigaa leh labada qowlba way jireen qowl wuxuu leeyahay adaanku had iyo jeer waxa uu loo adaamaya waktiga gelidiis qowlna waxay leeyahay mee salaadaa wadata dee haddii la idhaha salaadaa wadata dhinac faa'itana ha ahaatee wuu la guuri wey hadii la idhaahdo waktigaa watana dee haddii waktigiiba aan la tukanaynin dee qalla ay tahay waa laga jari wey labadaa qowl baa jiray qowlka raajixayna wuxu aha inay salaada wadato sidaa nebiguba uu soo celiyay calayhi salaatu wasalaam wa alfaad aladani waliqaama ereyada adaankii aqiimid macruufatun mid la yaqaan wey sida xadiidka aada ku aragtay intaba xadiidka un ka raajo waa ereyadaaska macruufka ah ee kala duwan iyadii aqiimid wayajibu tartiibuhumaa waxa waajiba in la habeeyo oo tartiib lagu sameeyo macnaha waxa uu kuleeyahay adaankii iyo aqiimidii mid walba waa la tartiibinayaa ee la isma daba marin kara ereyada ilaa waa cibaada oo asaasay tawqiifi ku tahay sidaa nabiga ay kaga soo arooreen baa lagu daynaya waxba lama kala hormarinayo waa muwaalaatana in lagu sameeyo sida halkan dambe fain sakatada aynu ka fahmayn oo aan la kala googoyninoo qofkii intuu adaamo dabeedna aanu iska aamuso fain sakata hadduu qofkii aamuso ninkii inoo adaamayay ama aqiimayay baaba aamuso aw takalama fi atnaa'ihi awiila ama in badan buu hadlay adaanka dhexdiisa ambarafailki iyo wixii ka baktiyu kii kale la murmee taabiciisa ah warshid iyo sidan dheh iyo mararka qaarkood de muadinka ka baktiye hadal dheer buu dee kasoo qaado dhex geliyey adaankii badala adaanku fayastaanifu adaankii dee wuu buray ha soo bilaabo salaad kala go-day wey kor haddii uu markaa kala gooyey ama aamusay labaduba waa kala goynune ha soo bilaabo isdinaaf wa in qasura haddii dee uu gaaban yahay aamus ama hadal falaa dhib ma leh waa iska saalweeye taas dee wax yar kelmad yaroo u dhexgeliya ay tay ama aamus yaroo koobanoo uu biyo kabanayay intuu yaro saxday ayuu dabeetana biyo kabanay waa iska intaas ma dheera wax baasiya male wa aqalu maa yajibu inta ugu yar ee ay tahay ee waajibka ah an yusmica nafsahu waa inuu naftiisa maqashiiyo in in adana wa aqaama linafsi qofkan adaamaya aqiimaya haddii uu isagu isu adaamayo isu aqiimayo keligii yahay inuu naftiisa maqashiiyaa waajiba dee muxuu adaamay u aqiimay haddii iska qariyey ama uu hoos u siraystay ka adaan iyo aqiimid lama idha kol haddii ilan aladaan waa iclaam wey adana waa ogeysiye wey waa adaan min allah ogeysiis marka dee cidda ogeysinaye ahay keligiibu ahaa de ha is ogeysiiye marka ha ismaqashiiyo fain adana waaqaama lijamaca haddii uu u adaamayo u aqiimayo jamac uu yeedhayo wajaba ismaacu waaxidin qof inuu maqashiyo ayaa waajiba jamiicahumaa labadoodaba adaanka iyo aqiimidda ugu yaraan waxa waajiba inuu qof maqlo de waxay ka duulayaan jamca maxaa u yaraa aqalu ljamaacati itnaan laba ayaa u yaraa sida xadiidka sugan ku jirta midi waa isaga midna waa kanu maqashiiyey marka labadoodii jamc waa lagu sheegi karaa inta ugu yaraan waajibkeen hoosda sii dhaafay sida dee runtii sugan ama wanaagsanina waxay noqonaysaa in uu dee ummadda maqashiyo uu u yeedhayo waa hadii dee qof keliya uu u adaamayo soo sheegnay hadii uu jamac u adaamayana waad garatay oo waxa ugu yar uu maqashiinayaa waa inay noqotaa ismaacu waaxidin jamiicahumaa mar walo laakiin adaanka sii dheereeyaba dee ilaa xajarka iyo shajarka uu gaadhsiiyey baa umarkhaati kacay labaan darafaa ina isku xidho alaabtiisa ha dheeraysa intaasoo dhami umarkhaati kacaa qiyaamaya walaa yasixu ma ansaxayo aladaanu qabla alwaqt adaan waktiga laga horreysiiyaa waxba kama jiraan oo ma ansaxayo laba qowlun baa jiray marka haddee min xaysu nasa ifsiraya waktigaa le iyo salaadaa leh dee xaquuqaagu ka socdaa waktigiina haddaan u kaadhin salaadiina aan laba gaadhin dee midkan saddexaadeed keentay waa maxa kan lasoo wada mooyaane ila subx subaxa mooyaane adaan laga horreysiin karo waktigii weliba dee subaxana labadiisa adaan maaha waa ka hore waktigu waa inuu galo si fiican loo hubsado waxay ku odhanayaan iska adaan intaynu susunaysana inuu iska gaadho waktiguya xaggee loo kaxaynaya markaa waa dee marka haddii meesha qof aan cilmi ulahayn uu ka taliyo dhibkeeday leedahay had iyo jeer dadka aimada laga dhigayo iyo muadiniintu waa inay yihiin dee qof qur-aankana si wanaagsan u garanaya iyo tajwiidkiisa iyo akrintiisa fiqa alcibaadaatna aada u garanaya runtii labadaaba waa inu garanaya caalamkana waa waxyaabaa loo tixgeliyo innaga waxyaabo kala ka masaajka dhise ka isxigaan iyo hadiiba ku rumeey mid isaga uun yarkaan bengareeyo sidaa ku helay iyo waxyaabo kale isaga badan dhibkeeday leedahay marka sidaa darteed baa marar badan aanay dee adkaanaysaaba qof umiya oo dadkii tukinaya inay dhacdo yaum lqawma aqrahum likitaab illahi tacaala xadiidkiina saas waa kaa haddaba subaxa marka laga hadlo fainahu yajuuzu waxa banaan an yuadina lahaa bacda nisfi leyli subaxii inuu adaamo habeenka kala barhkiisa wixii ka sokeeya oo nisfu lail kol hadii lasoo dhaafo waa loo adaami karaa inkastay wanaagsan tahay in lagu sii dhaweeyo oo wakti yaroo kooban iyadu ka hadhay waaga in la adaamo oo suxuurtii iyo diyaargarowgii qofka iyo dee qofku waa inaanu dib usii saxan oo dee sida marka aada u noqoto riwaayaadka tilmaamaya adaankii bilaal iyo kii cabdilahi wax yar bay udhexeeyey bay tilmaamayaan kan intuu soo dego kaa kan la fuulaya amaba inqadul khamsiina aaya bay riwaayaadka qaar tilmaamayaan macnaheedu waxa weeye qofki marka uu adaankii maqlo uu soo dhaqaajiyo waa inuu dee tahaaradii iyo ala diyaargarowgiisa iyo daqiiqaduu masaajidka usoconaya intaa waynu kasoo gaari karaa allahu akbartii xidhashada iyo labadii ragcadood u sunaysanayay intaa wayundabu waxaa la suneeyey qofka nadaamaya alطahaaratu inuu nadiif yahay wاlqiyaamu inuu istaago istiqbaalu qiblati iyo inuu qiblada qaabilsan yahay inahaasoo dhami waa sunne inuu nadiif yahay oo dee wayse qabo waa iska adaami karaa isagoon wayse qabin oo qibladaba ujeedin oon taagnayna fadhiya waxoo dhami way iska suroobi karaan oo adaan waa lagu sheegi karaa laakin dee kuwanaa waalid ahoo fiican isagoo wayse qaba dabeedna taagan qiblada ujeeda waliltifaat daymood ayaa iyaduna sunaa fi lxaycalatayni labadaa jeer xay cala xay cala odhanayo inuu fi lulaa yamiina ta hore midigta u eegaya wa fi thaaniyati shimaala ta kalena labaadna bidixda u eegaya fa yarwi cunuqa qoortun buu saa u leexinaya midig iyo bidix laba suuraba way tiraano culimadu way ku sharxaan xaya cala sala xaya cala sala labadaba markuu leeyahay inuu midigta wada eegayo xaya cala sala xaya cala sala labadaba inuu bidixda wada eegayo iyo inuu isweydaariyo oo xaya cala sala xaya cala sala marka labadaba u kala qaybiyo kolka laakin dee xaya cala salana de waa waktigii aan roob jirin alaa salluu fi rixaalikum ayaa saxiixoo soo aroortay marka ma bar jiro war salaada ukaalaya maaha wardadoo halkiina iskaga tukada ayaa la odhanaya taasina meesha ku jirta walaa yusxawilu sadrahu laabtiisa ma duwayo markanu adaamaya haduu doono dee microphone baa ku adaamo laakin wuu samayn karaa sunaha sidii bilaal buu samaynay laabta ma wada leexinayo taa ismaroorin baa la idhaahdaa qoortun buu yaro qaloocinaya waqadamayhi adimadiisana xaggaa uma jeedinayo wayukrahu lilmuxdis ninkii waysada lahaa inuu adaamo wakaraaha wakaraahatu ljunubi ashaddu kii isaguna aan maydhanin kaasaaba kasii daranba wafi liqaamati akladu aqiimidii aba kasii adag iyaduna maxaa yeelay nin aan wayse qabin oo inoo aqiimaya dee waxa weeye inuu jamcii fadligii jamcuba dhaafo jamaacadii waa inuu ka halo markuu dee imika inoo aqiimo waxay noqonaysaa inuu wayse qaato xaggaa ukaco wa an yu-adina inuu adaamaa sunaa calaa mawdicin caalin meel dheer minaaradii waxaa dee waktigaan microphoneka bahalan mukabiraat sawt waktigaanay jirin wey waxaa loogu talagelaya macnaha in meel dheer laga maqlo wa biqurbi lmasjid masjid meel u dhowna waa inay tahy ilaa hadduu banaankaa ka adaamo dadku xaggii uu ka adaamay bay tegayaan meesha la doonayo inay dadku yimaadaana masjidka ahayd wayajcala usbuucayhi labadiisa roodna waxa uu gelinaya waa murdisooyinka fii shimaakayhi labadiisa daloole dhagaha sawtkaa xidhmaya oo markaa xoog buu yeelanayaa sawtka waa microfonkiisa intuu kari karo kor u qaadaya samacadiisa dabeedna dhaguhu xidhaya wayuratilu adaana adaankii wuu habaynaya macnaha si quman si degan buu u tartiilinaya oo xaddii dee tabqiidka la odhan jirayana aan ahayn ee madka laga saarayay heerkiisa aan taa ahayn laakiin dee qadar uu tajwiidinayo oo uu wanaajinaya wy wayubrija aliqaama aqiimidana inuu socodsiiyo isagoo lafdiga siduu yahay u dhamaynaya xoogaa waa inay ka degdegsanaataa adaanka aqiimida wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownulmuadini musliman inuu qof ilaahay rumaysan yahay caaqilan inuu wax garanayo on walayn mumayizan inuu qaangaar yahay inuu mumayis yahay mumayis macnaha sabiba ha ahaadee laakiin dee mid yaroo aan waxba fahmaynin waa inaanu ahayn todoba jiriya wixii kasii waaya waa inuu yahay kainoo adaabaya dakaran waa inuu lab yahay in adana lirijaal haddii uu markaa rag u adaamayo de waa inuu lab yahay haduu qofkani dumar u adaamayo dee dumar wuu noqon karaa oo isku adaamayaan iyagu wanudiba waxaa la suneeyey kownuhu xuran inuu xor yahay dadku si aanay waxba uga sheegin ama aanu inooga habsaamin ila sayidkaa diranaya hadduu addoon noqdeen cadlan waa inuu yahay qofaa faasiq ahayn oo dadku qofka ishortaagan noocuu doonayaba ha isku taago ama cilmi ha u akriyay ama ha tukinaya ama ha u adaamaye ama mas-uul ha u noqdee hadduu qof ka hooseeyo yahay dadku way karaayeystaan ama way xantaan amaba de isagaanay ku habboonaynba waa inuu qof caadilo yahay sayitan waa inuu cadeeli xasana sawt sawtkiisuna wanaagsan yahay waa laba arrimood oo kala jira waxaa laga yaaba qofku inuu sayid yahay laakiin sawtkiisu aanu fiicnayn aanu quruxsanayn hadii uu markaa yahay waxaa suuragala inuu xasanu sawt yahay laakiin aanu sayid ahayn sidii cabaas de waanu ninco dheeri cabaas oo kale laga maqli jiray sideed kilomitr meelaha taqriiban masaafada aada u dheerood dee saacad iyo ziyaado la soconaya codkiisa ayaa laga maqli jiray mid soo islaamay bu ayuu qaahiro midi keenay oo isagoo dabeed la adaamayo ayuu maqlay kolkaa wuxuu ihi kolkii hore wuxuu maqlay nin aada u cod wanaagsan oo adaamaya kaasi muxuu ahaa bu markaa wuxuu ihi wuxuu adaamaya salaadii waan gartay bu mid kaleo haddana codkiisu aada u liito ayuu maqlo kana muxuu ahaa bu alaabu ya wahinayaa bu kala manaa wuxuu diiday inuu idhaahdo labada nin inuu isag dhiga ayuu diiday inuu ninkan soo yar dhaweeyu dee doonaya qiyaas wanudiba waxaa la suneeyey intaasoo dham waa sune min aqaaribi muadini nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga muadinkiisi muadini annabiy nebigu dadkiiba adaanka u diray xitooyinkoodii de haddii la heli karo inay yihiin baa fiican laakin de waa goorma waktigii uu yihi quraysh waktigaa waa yartay ansaarna lama hayo waktigaa aada u yaraayen quraysh iyo ansaariba baynu marayna wayukrahu lilacma ninkii noolaha karaahiya ayuu yahay adaanku ilaa an yakuna macahu basiir nin indhaqabaa inuu caawinayo caawiye u yahay mooyaane oo dee cabdillaahi halkanaad soo dhiganina waxa caawinaya bilaal ayaa taagnaa cabdillaahi ibnu umi mactum saxaabigaa jaliilkaa waxa u indhalaa laakin waxa saacidayay bilaal baadaani ayaa saacidayay wayundabu lisaamici ninka adaanka maqlaya waxa u haboon walow junuban waxaaiban jinaababa ha lahaado ama naagti caadada lahaydba ha ahaato aw fira- aw fi qira'atin amaba qur'aanba ha akriyaye wuu joojisan doonaaye waxa sunna waa qofka adaanka maqla an yaquula inuu idhaahdo mila qawlihi hadalka uu muadinku leeyahay oo kale caqiba kuli kalimatin kelmad kastaba markuu idhaahdo inuu ka daba idhaahdo allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu ka daba odhan doonaa laakiin haddii dee mar qura ay isku wada dhuftaan oo tawqiidkooda dee mid xadidan uya mar qura wada adaamaan dee ka masjidkaagun baad wadi ilaan kaasaa kugu dhawe haddii laakiin qofku wada haleeli karaa inuu dee mid walba ajiibo dababa iska fiican tahayba waa khayr uu badiyey wey iyo amarkiio dee uu fulinayo وفي الحيعلتين لبدا حي على الصلاة iyo حي على الفلاح waxa odhanaya maxay لا حول ولا قوة إلا بالله intaasaa waarid إلا بالله العلي العظيم waarid ma وفي الصلاة خير من النوم في الصلاة خير من النوم taa iyadana waxa odhanaya صدقت وبررت warniyo waad wanaagsaso samaad samayd taasu iyadana صدقت وبررت waxbay hoos dhabi jirta asalaatu khayru min anom de imikana way godanta xagee hoos dhabideeda ay ukacday kuma ka jawaabaya way jazaaka allah khayr waa xikaaya macnaa markeedii hore meeshu ahayd asalaatu khayrun min annawm sideedii un baa lagu soo gudbiyey oo lagu soo naqilo fiiduna dushun bay ka haysata idan icraabkeedu lafti mahay waa maxali icraabkeeda maxali noqonaya وفي كلمتي الإقامة إلا أذيقوا فقيها وحقريها مثلا لو ويدين كرأي هذا لما وكحي ويدو عشر وفي كلمتي الإقامة مركة قد قامت الصلاة ومرأي تعقيمة وحولنا يا قفت مغلى أقامها الله وأدامها صلاة إلهيها توتيها الدائمية ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالح أهلها تدك ونكسنة كان يرى الله يغير ساسورا fain kaana mujaamica hadduu hawshaa wado markaa qofkani adaankii aqiimida iyo maqlayay xaaskiisiiba ula kulmayo aw aw cala alkhalaa amaba fi lkhalaaba dhaho uu suuligii ku jiro aw musaliyan amaba salaadbade uu tukanayo waktigan adaankii aqiimidu ay baxayaan ajaaba bacda faraadi markuu ka baxo hawlaha noocana ee imika aan waxba la odhan karayn ayuunbuu dee soo odhan doonaa ilaan khayrka waa la tadaarukaaye lagama tabaaniyo lagama caajise waa la gaadhaya wayundabu lilmuadini qofkan adaamaya waxaa u sunnaa iyo wasaamicihi kii maqlayayba muadinka xadiidka saxiixi waa ugu soo arooray waxaan leeyahay saamicu kusoo arooray bacda faraaqi marka uu ka baxo asalaatu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam inuu nabiga ku saliyo xadiidku dee waxa midkiin markuu maqlo muadinka oo adaamaya waxa inta odhanaya ha yidhaahdo dabeedna ha ku saliyo nebiga marka iyagu waxay leeyihin waa lamid un dee muadinkii adaamaya uma yaqulu waxaa odhanaya allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muam aati sayidana bu laakin aati muxamadan aati muxamadan alwasiilata walfadiila wabcathu maqaama maxmuuda aladi wacadta اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا آتي محمد ما مقاعد زيادين كان كل ويس والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انت انك الى رب النبي عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي وواجبه سانك ارجلي ضمانك قيام baabu طahaarati اlbadani wاthawbi wa mawdici salaa wuxuu halkan ku xusayaa qofkan tuka horta shuruudihii salaada aynu ku jirna haka dhicin la soco warlo markaynu isweydiinayno shuruuda iyo arkaanta ilaa lixdankan safxee soo socda dad intaasay ka hadlayaan arkaan shuruudii iyo arkaanti markaa shuruudii imika waxaynu soo marnay maxay dukuul waqt طahaaraة اlbadani wاthawbi وموضع الصلاة ومرينا يدنا وطن سطر العورة أيها كسيحية استقبال القبلة أيها كسيحية انت كدبنا أركان تبا لو قليل de intiibu midba meel barinaya kala fogeynaya sharxaya shuruudda salaada waa shan baynu soo nidhi inuu waktigu galo iyo inuu qofkani xadas ka daahir yahay oo taana iyadana dee kitaabu dahaara buu kaga soo hadlay oo laba inuu cawradii meeshuu ku tukanaya iyo jirkiisa iyo maradiisa waa isku mid une ay nadiif yihiin oo dahaara can innajaas waa saddex iyo inuu cawrada asturiyo inuu qiblada qaabilo shantaa shardi waa shuruudii kabakacdada ahaa looma baahnaao qofku ila shardi waxaa la yidhaha intaanu qofkiiba gelinba cibaadadan wixii la doonaya inuu la yimaado ugu waftii horeeye wey nabiguna de waa ki ilaha alayhi salaatu wasalaam miskiin markuu masjidka yimaado kabihiisa ha eego inay nijaas leeyihiin iyo in kale haddii ay nijaas leeyihiin ha ka safeeyo markiiba malag uu sheegay in kabtiisu nijaas leedahayna waa kii tuure asxaabtuna wada tuureen waa malbaskiiba macnaha dee loo shardiya inu daahir mawdica salaad ee wuxuu yihi markii acraabigu uu kaajay naga nadiifiya meesha oo biyo ku shuba la iskaga tukan karayo dee kuwadaba odhan laha saddexdan tahaaradoodu inay shardi tahay buu sheegaya jidhka saw marada iyo meeshaad ku tukanayso wa tahaarat lbadani wlmalbuus jidhkii inuu nadiif yahay ee wixii aada xidhnayd wain lam yataxarak iyaanu dhaqaaqinba bixarakatihi dhaqaaqiisa yaanu ku dhaqaaqinbe iyo wamaa yamasuhumaa wixii taabanayay wa mawdici salaati iyo salaada meeshii markaa lagu tukanayay shartun lisixati salaa salaada inay markaa ansaxayso shardi bay u tahay waxa uu ku yihi jirhkii qofku inuu nadiif yahay waa shardi buu salaada ansixideeda u yeeli malbuuskii wixii uu dharkii uu xidhanaya qof inuu yahay nadiif waxay shardi bay utahay salaada shaygan markaa uu ku tukanayo baynu leenahay laleeyahay waa inuu markaa xidhan yahay wain lam yataxarak bixarakatihi yaanu dhaqaaqiisaba ku dhaqaaqi waxaa jira dee wuxuu xidhan yahay hadduu doona aan dhaqaaqaynba siduu yahay dee siduu sidaa doonta ku suuraysa xaggada hooseba ha kaga xidhnaada hadduu doonaye waxaan dhaqaaqaynba ha ahaado ama garbuhu inuu iska taago meelun ku ku xayirane laakiin horta shardi bay u tahay inuu nadiif yahay wamaa yamasuhumaana waxaa taabanaya jidhka iyo maradaada oo wuxuu inoo sheegi doonaa xarig qofka ku xidhan oo nijaas dabada ku haya iyo inay kharibi karaan markaa qofkii isaga iyo waxyaabihii dee ku xidhnaa ee la dhaqdhaqaaqayay waa inay wada nadiif yihiin salaada meesha ku tukanayna waa inay nadiifta marka ixtiraaskii buu bilaabay falow qabada طarafa xablin hadduu ku dhego xarig dhinacii wax ku kadeedayba garan mayne aw rabatahu maca ama uu isku xidhay meeshuu doonayabaa iskaga xidha gacan iyo lug iyo meelahaas waطarafuhu اlaakhar mutasilu binajis dhinaciisa kalena nijaas baabuu kusii waxaysan yahay oo xarigan adiga kugu xidhan waa fiilo ilaa nijaas saxan wey oo nijaas bay ku dhex jirta lam tasixa salaatu salaadiisii ma ansaxayso oo macnaha waxaa laga soo qaadayaa qofkani inuu xambaarsan yahay nijaastii uu nebigu lahaa iska dhiga oo kabaha ka safeeya inuu siito oo u xambaarsan yahin baa laga soo qaadaya walow tanajasa haddii nijaasi ay ku timaado bacdu bisaatin gobol dhinaceed ayaa maaragtay nijaasi ku taalla fasallaa wuxuu ku tukanayaa ninkani calaa mawdicin daahirin minhu meel nadiifahoo kamid ah bisaadka ah meel nadiif ahoo waxaan u goglane furaashka ah kamida ayuu ku tukanaya wataxaraka albaaqi bixarakati intan kale ee soo hadhay hadday doonto nijaasaysani waabay la dhaqdhaqaaqaysaa markan uu ku tukanayo aw calaa sariirin buu ku tukaday qawaa'imuhu calaa najis sariirta adimadeeduna dee nijaas bay ku taagan wayataxaraku bixarakati xarakadiisiina way la dhaqdhaqaaqaysa saxad salaatuhu salaadiisi way iska ansaxaysaa dhowrkan masalada maxaa farqiga udhaxeeya tan iyo tii hore tii horena xaamil buu ahaadhe oo wuxuu ahaa sidaa nijaas sida ayuu ahaa tan dambena waa ka sareeye marka xagga nusuusta markaynu eegno dee waxaa laga faa'idaysanayaa horta nijaastani qofka ay dhibaysaa inay tahay markuu xambaaran yahay ayun baa laga faa'idaysanayaa bay saa darteed haddii uu dee kaa xadhigga la lehe dee meel bu isaga ku jirtaa waa kan dhinac kaga xidhan ee kor ula kackacaya haddii laakiin hoostiisa un waxan ay yihiin oo wax u dhaxeeyaan oo dee aanu gaadhayn laa ba'sa wuu ka sareeyaa marka inta farqiga udhaxeeya taa horuu diidiya tan u ogolaaday waa intaas wاnajaasatu kayru dam najaastii aan dhiigga ahayn in lam yudrikha barfun ishu haddaanay qabanayn yucfaa canha waa la iska dhaafaya wain adrakahaa haddii darfigu uu qabanayo lam yucfa canha lama dhaafayo nijaastan kugu qofka kusoo dulbuusho ama kaadi ha ahaato amaba waxyaabo kale oo dee am khamrigii iyo wixii nijaasta ha ahaatee haddii waxaa kugu soo dulaa dabeelxagaada ay kugu soo qaato aanay ishaadu qabanayn markaad ka eegto jirkaaga iyo maradaada waa waxaad isaga basiida waa la iska dhaafay shareecadda cusrigaa ma sii lahay samaaxad bay leedahay ilaahaasoo kale waxba iska maydh la odhan maayo qofkii oo mararka qaar baa neef halkaa ku kaajaya ama qof halkaa kuba kaajayba ayaa dabeed waxaaga soo dulduulaa markaa kol haddii aad kaa eegtood arki weyday waxba dee waa yucfa haddii laakiin ay badantao barihii ku yaalaan iska maydh marka darf daraf ha u akriyina haddaad daraf tidhaahdo dhaqaajin kari mayside waa darfun in lam yudrika darf haddii ishu aanay qabanayn waxyaabo markaa iska badano haddana la cafiya ayuu sheegaya ilaa can dami barakisa baashan la yidhaahdo tagfida dhiiggeeda mooyaane iyo waqamlin injirtiiyo waqayrihimaa wixii lamidka ahaa oo mimaa shay ah laa nafasa lahu aanu usugnaanin dhiig dhiiggaasoo saailatun dareereysa dhiig dareeraya wixii aan lahayn xaarkiisa dee isagu markaa waa shaygan muktasabkaa qofka kale uu kasoo qaatee laa basa isagu oo dee meelaha qaarkood baa dhulka tagfi badan baasha alla ku mashaqeeya meelna kaneecadun baaba ku badanba meel kale injirta ayaa ku badan xasharaadka noocaasa insaanka cunay wax ka caba isagu marka saa loo dilo dee dhiiggii u cabay mooye wax kaloo ka dareeraya aanu jirin waxyaabaha uu qofka ku xaaro waa nacafka maxaa yeelay iska ilaalintiisu aada bay u daran tahay oo xaraj badan iyo dhib badan buu qofku kala kulmaa hadduu iska ilaalinayo dee isagaabaan jeclaadeen tagfi wadashadeeda ololo badan baa buu ugu jiraa iska ilaalinteeda laakiin wuu iska ilaalin kari laaya iyadii baa soo doonanaysa oo daba soconaysa haddaba tii haddii doonanaysay la idhaa xaarkeedana iska sii ilaali hawsha meeshaa ku jirta runtii aada baad u dareemaysa saa darteed baa qofkii intii awooddiisu ay tahay ayun baa lagu mashaqeeyay markaa nafaska uu ku sheegay waa dhiig wey mima laa nafasa lahu saailatu nafaska oo saailatu dhiig dareeraya wixii aan lahayn oo dee haddaa dhiiggan u xaray muxuu yihi dee waa kan usoo cabayo fa yucfa can qaliilihi wa kaiiri tagfida iyo waxyaabaha xasharaadka insaanka cuna dhiiggii ka yimi kiisii badnaa iyo kiisii yaraaba waa iska macfi wain intashara bicaraqi dhiid dhididkiiba ha ku faafo oo qof dee shaqaale ah oo dhididayba ha ahaado maryihii iyo hawshaas qabsatee haddii taasiba timaado waxani waa wax iska sahla wey wa ama damu dhiiggii kale isaga iyo walqayxu madaxda fain kaana min ajnabiyin cufiya can yasiirin haddii uu ajnabi ka yimid qof kale intiisa yar waa la dhaafaya oo hadduu qofkaaga soo duulo aada habaynaysay ama aada maaragtay dee daaweynaysay ama aada xanaaneynaysay haddii dhibicdaa yare khafiifka ee kaaga soo duusho waa damun min shaksin ajnabiyin macnaha sha- shaksi aan adiga ahayn unbuu dhiiggani ka yimi intiisa yar waa sahal buuri shareecaddu had iyo jeerba sida dee dhoobadaa aynu ku arki doona iyo waa wax iska macsiya inaha yaryar wain kaana min almusalli dhiiggani hadduu ka yimid qofkan tukanaya cufiya can qaliilihi wa kaiirih intiisii yarayd iyo intiisii badnaydba waa la cafiyey isaga buud labada qayboodba iska macfi buu noqonaya gaar ahaan dee kuwanuu sheegaya waa kuwa kasoo baxaya nabarada kuwa kasoo baxaya uu sheegi doono sawaaun waxaa isku mida kharaja kasoo baxaya min batratin casaraha inuu jejabiyey in intuu jejabiyey batradu waa kharaaju sagiir waxyaabaha finankan dee qofka ka soo baxa ama findoobdhe ama waxaad doonaysa ku sheego ka hadduu jijibiyo oo uu soo daato dhiiggaas waa macfi aw min dumalin ama bahalaha kale iyaguna waa isku dhow yihiin de waa finankaa kasii kor kasii yar durugsan kuwa kaa horaaba la odhan karaa fin yar kanna waa findoob oo kale u noqon karaa aw qarxin amaba dhuluxi finankii kasoo baxay ee dhiiggii kasoo baxay aw fasdin meeshii laga sarsaray qofka kolkii hore dhiig baa ka yimi laakiin intii dambe ka timi wey aw xijaamatin ama toobinkii waxyaabaha qofka ka soo baxa waa iska maxsubu isagu noqonaya aw ayriha ama wixii kale wa amaa maau lquruux nabarada biyaha ka yimaada iyagu biyaha ka yimaada nabarada ee caana iyo wanafaataat nafaataatku waa meelaha soo foodhacay sida marka qofka uu dabku maro oo kale waa kuwa biyo isbuuxiya sidaad aragtay meeshaa marka la sarana biyuhu ay ka yimaadaan in kaana lahu biyaha hadii ay u ahaatay raa'ixatun karihatun fa huwa najis wailaa salaat waa la eegayaa un biyahaasi hadday isbedeleen ureen dee qayx bay noqdeen madax bay noqdeen waa nijaas haddii aanay urba lahaynna waa dhareer oo kale masalo kale u gudbay haddaba iska dhacda walow sallaa binajaasatin jahilaha qofkan isaga hebel la yidhaahdaa markanuu tukanayay nijaas baa saarnay uu ka jaahil yahay oonu ogeynba kolka hore inay saaran aw nasiiha ama uu ilaaway nacaawis nijaasaysan buu qaatayoo waxa uu islahaa iminka iska hawlahaaga iska wado goordho markaad salaada gelayso aada bedelatid buu islahaa wuu ku ogaa nijaasa laakiin wuu isku ilaawayba sidiibu salaadii ku galay uma ra'aahaa bacda faraaqi markuu salaadii ka baxay buu nijaastii arkay aanu ogeyn ama uu dee ilaaway ayuu arkay acaadahaa salaadii wuu soo celinayaa aw fiiha salaada dhexdeedii buu arkay fadala way ka buraysa waa sida imadabku qabaan iyagu adila ay isku jamciyeenba inkastoo aimada qaarkood leeyihiin kol hadduu qofkani kolka hore jaahil ahaa amaba aanu dee ilaaway waa laga cafeeya rafiica can ummati alkhata wanisyaan wamastukrihu caleyh midda kale nebigu markii uu kabtaa gashanaa nijaasuna ay ku taalay malagu uu sheegay kabtii uu bixiyo uu tuuray un salaadiina halkiibu kasii waday banaa calayha walam yastanif manuu soo binayn markaa waxaad moodaa in xoogaa aad qoladaas ku hayso walow asaabahu tiinu shawaaric haddii qofkan dhoobadii shaaricu ay ku dhacdo dee marka roobku ina helo aynu suuqa lugeynayno dhoobadii suuqa ayaa qofkii cagaha ka marmartay fain lam yataxaqaq najaasatah fahuwa aahir haddii nijaastiisa aanu ku hubin waa iska daahirun oo masalan dee waa iska kolley kudaafad iyo wax la isku dhex dara iyo kaabiye iyo waxbay iska jiraano meesha waa suuq markaa qoyaankii oo dhan baa cagaha kaa maray wax nijaasood halkan ku arkayso ood ka hubtayna ma jiro laakiin halaba tanajusu ee wuxuuna qaalib ahayd meeshan in nijaasa ay ku dhacdo yaqiin kol haddaanad hubin waxba shaki kuma socodsiinayside waa iska daahir cagahaagaasi ha iska wateen baashaana wain taxaqaqahaa cufiya can qaliilihi curfa haddii nijaasu ku hubana inteeda inteeda yar dhoobadaa ayaa la dhaafay yaraantana waxaa loo eegayaa curfan xagga curfiga curfigiibuu fasiro waxa i wahwa maadaa la idhaahdaa yatacadaru ay adag tahay alixtiraadu minh in uu dee iska ilaaliyo waxaan iska ilaalin karaynaa ma gaari ha soo saydho ama dacadku ha ku saydho a waxaan iska ilaalinayni wey oo waxay sideedaba qaacido yidhaahdaan wamaa tanajasa wamaa galaba tanajusuhu fahuwa daahir qaacido isku soo kaaya taagaysa wax kasta oo ay qaalib tahay inuu nijaas yahay waa daahir bay idhaah hadda waaba qaaliba maala dharkii ilmaha yar iyo ogashay ku seexanayeen iyo kawaalan maryihiisii iyo kii jasaarka ahaa ee wax gawracaya alaabtiisii kii kale shaaricii iyo waxaan oo dhan waa kalaba tanajusu laakiin daahirun baad ula dhaqmaysaa ilaa ad wax yaqiina oo farta aad saaraysa aad heshaynta ka horay shaki waxba kuma socda waxaa la diidayaa dee waxyaabahaas oo aanad waxba ku ogeyn haddii aad tidhaahdo niga ilaali frashka ciyaalkaa ku seexo ama sidan ay tahay wax meeshii yaqiinaad kuto unbaa markaa jaasaanku wayaktalifu bilwaqt xagga wakti ahaan uu iskhilaafaya macnaa curfigaa uu kuu sheegayaa dee waktigiisuna waa yar kala duwan yahoo mar roobkiibaa badan oo marba waad kaan kaana inuu yahayba weeyaan ayaama alamdaari waktigii madarka oo waktiga madarka haddii ay tahay de waa runtii iska ilaalinteeda way adagta laakiin haddii aanay waktigii madarka ahayn waba la iska ilaalin karaa roob dee jartaalo ahoo jilaalka bartankiisa daay haddii ay tahay waa wax la iska ilaalin karo laakiin maalmaha roobku uu sii badan yahay bay sii dhib badanta wa bimawdicihi min albadani wasaw xagga meesha ay kaaga dhacday dhoobadaas ee xagga marada iyo jirka ahna way iskhilaafi kartaa oo waxaa laga yaabaa in meelo aan laga ilaalin karin ay jiraan sida cagaha hoose oo kale iyo qofka dacafka gashan meelaha dambe kaga duulduulaysa iyo laakin meelo laga dhaafi karo laga ilaalin karaa inay jiraan marka halkaa hore waxanu wuxuuna soo yidhi wataxa wa in taxaqaqahaa cufiya can qaliilihim dhoobadii nijaasaysnaydoo nijaasta ku hubtay hadday kugu duulduusho inteeda yar baa la cafiyey walaa yucfaa can kaiirihi laakin dee hadii ay badato maya meeshiiba hadii de wada dhooban ama gaari dham intuu ku agmaro kugu masaxo meeshana aada ku hubtay inay nijaas tahay de waa in layska maydhay noqonaysa waxa ihi waman cajasa qofka kari waayo can isaalati najaasati bibadani nijaas inuu iska maydhu kari lahay nijaastanina jidhkay kaga taalla nijaastii jidhka kaga taalay ayuu maydhi kari laayahayba qofkani aw xubisa oo markaa dee siduu doonaha la maydhi kari waayo ama itaaldara ha hayso amaba meel adaga ku taalo ama ha isgaari waayo aw xubisa ama waxa lagu xidhay fii mawdicin najisin meel nijaas ayaa lagu xidhay baabkan ay askartu yidhahdaan video miyayna meel yaroo nag intay ku xidhaan oo kaadii ka buuxdo ayadaana daalaado waaya waa tahakum macnaha kujaasiyad xubisa fii mawdici najs meel nijaasa bay ku xidheen sallaa wuu iska tukanoo waacaada wuu soo celin intuu tukado waacaada tilka salaata alatii sallaha wuu soo celinayaa maxaa yeele naadir weeye inta meeshaas oo kala qabsata qofka wayanxani wuu foorarsan doonaa lisujuudihi markanuu sujuudayo ilan dhulkii oo dham waa dhiiq oo wakaadiyo wasake meeluu foodigaa ma jirte wuu isyar foorarin lisujuudihim buu saa ugu yaro foorarsan bixaysu ilaa qadar buu foorarsan low zaada asaabaha hadduu intaa kasii kordhiyo dee nijaasta uu madaxa la gaari lahaa wuu foorarsanayaa madaxuu hoos u dhigayaa qadarka uu hoos u dhigayaana waa ilaa inta uu ku dhawaanayo nijaasti laakin marka uu dee ku dhawaado ka joojinayo macnaha ilaahay anigu kuu sujuudaye oo ilaa heer kaa gaadhsiiye dee intaasaan kari karaya aafadaas dadkaase ka timi wey iyagay jirtaa isu qaba wayaxrumu waxaa xaraama wadcu ljabhati calayha inuu fooda dhigo nijaasti taqliila linajaas nijaastii baad iska yaraynaysa baasha haddaad cagahada ku hayso ilaa dhakada maxaad kaga rasayn oo aada ka gaadhsiin baasha inaad kala yarayso wey oo mafaasida dee waa lasii kala jafaya lasii kala fududaynaya marka haddii caguhuba nijaasku ahaayeen ama aada kambadhuudhay ama aada dabada ku haysay meeshan odanay kugu qabatay intaa dee biyo iskama dhawranin qoyan ha odhanine intaa ka dayso wey taqliilan linajaasa buu kuleeyahy inuu dhigo jabhadii ilaa kaadidii u dhex dhigaa waxaraa waa qofkii musaliga ahaa ee muminka ahaa ee dadaalayay oo cadowgaa dee dhibaya u qabsaday una tixgelin waayo cibaadadiisa saasuu yeelaya ma ka tegaya laakin oo meeshani daahir maaho ilaa daahir la noqdo waxba lagu daali maayo salaad odhan maayo daliil noocaasi ma jiro walow cajaza qofkii hadii uu kariba waayo can tahiiri sawbi maradiisiiba inuu maydho kari waayo siduu doonaba ha u kari waayo ilan siyaabaha loo kari waaya way iska badan karaane sallaa curyaanan isagoo mudh ah ayuu tukan doonaa bilaa icaadatin soona celin maayo maxaa yeele de in nijaastan iyada ah waa la diiday in lagu tukado markaas amarkaasi unbuu fulinaya kol haddii amarkii uu qaatay dee intii usoo hadhoo jirkiisa ahayd buu ku tukan doonaa marka cawradiisa siduu asturaya iyo aqalku isku soo xidhaya iyo meeshuu isku asturayana isagaa yaqaan mafaasidaana dee lasii eegi doonaayo hadii meeshii dada jaanibiya waxaasi ay joogaan oo foorarsigii ay dee dhib tahay fadhigaba markaana ha ku tukado oo sawaatooyinka haynaga yarasturo ha qariyo markaa fadhigii ha ku tukado ila waa kana haduu istaaga dhib baa dhacay walow lam yajid hadii aanu helin ilaa xariira sallaa fiihi xariir mooye wax kaluu waayey kaasun baa ziinadii la yidhi qaata u noqonaya xariirtaa u iska xihan waanu ku tukan wain khafiyat inajaasatu nijaastii baa kaga qabsoontay qofkan waa suwar badan oo qofka ku dhici karto kow laba hadii arqaam loo sameeyo badanaysa dee wey waa masaa'il uu isdaba wada wey oo mantuura oo mawsicada iminka marka lagu qoro mawsicad fiqigay qoreenoo runtii fara badan oo ilaa afartan mujalada masaa'ilka noocan oo kale ah bay arqaam u sameeyaan imanka intay aimo badan isugu tegeen mucaasir oo de halka computerka afartan mujalad ba ka dhigan macnaha baab walba waxay u samaynayaan masaa'ilkiio sidanoo isu daba taxan markaasay arqaam gelinayaan fariskaad ka eegeysaa dabeetna masaladii oo si toosa aad u arkaysa lasoo baxaysa marka wain khafiyat najaasatu fii sawmin haddii nijaasti ay qofkii mara kaga qarsoonto way u arkaya inay ku dhacday laakiin meelu maydha waa garan lahay wajaba gasluhu kulluhu maradiisa inuu mada maydhan wey kaadi way ku dhacday laakiin kolkii oraanu tabaashiir marin macalanta duu dadaalayo de intuu tabaashiir soo qaadaabu meeshaa marin laha goordhow de intii unbu mayri laha laakiin way iska dhex gashiba macaawista macaawista si gooniya una uxafuujiya markaa oo biyaha dushaa kaga xu walaa yajtahidu ku nasiibin maayo ku dadaali maayo macnaheedu waxa weeye meeshaasun igaga nasiibiyo bal ka soo qaada inay darafkaa sii jeeda tahay un ma soconaysa taasi meesha dadaal baa laga rabaaya caajis lama doonayo fain akbarahu iqatun hadii uu qofu sheego lagu kalsoon yahay bimawdicihaa meesheeda ictamada ictamadahu wuu cuskanaya mar walba islaamku waxa uu kuleeyahay qof looga qaatayna warka ka dhagayso mid kasta oo caajisa waxba ha ka dhagaysanini waa inuu siqo yahay mid lagu kalsoon yahay haddaba hadduu qof hagaagsan oo muddo kale ku idhaahdo hebelo halkaasi ahayd macaawinta halkii nijaasnayde waxba ha wareerin halkaa maydh hadduu kuhaa farta kugu fiiqo de waad cuskan kartaa waad raaci maxaa yeele war ka weyn baabaad rumaysanaysayba hadduu bishii ramadaan kuu sheego de waabada rumaysan lahaydba iyo masaa'il kalebo dee adduun baaba lagu xukumaya qawlkiisa markaa masaladan de waa loo raaci karaa wain ishtabaha daahirun bimutanajisin haddii ay isu egaadaan maro daahira iyo maro nijaasa markii hore waxaynu soo maraynay iyada isu egaadeen maxay biyo daahira iyo biyo nijaasa tanna laba macawisood buu leeyaho midina nijaas bahayd midina daahir labadiibu kala garan laaya matan kale matana ahayd mise tan ijtihada isagu waa dadaalaya masalada hore way ka sakaysaa waa kala laba shay taa horena isku shayba ijtihada wuu dadaalaya oo intuu dadaalo ayaa ta ay la noqoto ayuu markaa isticmaalaya oo ku tukanaya maxaa haddaba masaladan hore ee qaybi nijaasoodayna loo yidhi ma ku ijtihaadaya tanna wuu ku ijtihaadaya tani waa mutacadid taasina waxay ahayd waaxid mid ka leeyahay wax kala bo-ayo dee ma ahayn haddii aad tidhahdo waan ku ijtihaadaya dee baaqigeedii kala waxaysan laakiin tani waa laba shay oo kala soocan goortan layidhi wuu ku ijtihaadayaa midka uu u maleeyo inuu daahir yahay buu isticmaalaya ka uu ku go-aamiyo waa in amkana haba u suroobo daahirun biyaqiinin maro kale oo yaqiinnimo u daahirahoo saddexaadba hadduu doonaha helay aw aslu axadihima aw amkana lahu aslu axadihima hadduu doonana inuu midkood maydha haba u suuro gelayso waa haayo wey inta marna shardiay noqotaa marna haayo marka iyadiio haayo ah haddaad shardiya istilaado ka dhig khabarkun baad waayeysa waxaad waayeysaa baan leeyahay jawaabkii dabeetana way isku soo kaataagaysa wain amkana hadii uu suuroobo daahirun biyaqiinin aw aslu axadihima haddii u suuroobo haye way sii soconaysaa maba istaagayso marka wuu kusii xeel dheeraanaya waxa uu leeyahay wuu ku ijtihaadaya oo midkay la noqoto ku tukanaya hadduu doono haba heli karayo mid yaqiinan u daahira amaba inuu midkood maydho fain taxayara ila islaamku masaa'il badan buu ijtihaadka tixgeliya qibladii oo kale aad ku ijtihaadaysa waktigii oo kale aad ku ijtihaadaysa waxyaabo badan ayaa bandigaa la iskaga soconaya waakidka ah fain taxayara hadii uu kuba dawhaba midkay ahaydba waa garan laaya salla curyaana waa caad dee intuu iska qaawanaantaa iskaga tukadunbu soo celinaya muxuu usoo celinaya dee nin maraagta haluu ha maradii la yidhi khuduu ziinatakum ayuu hayay ziinadiiba agtaalo daahira ee uu dawakay un markaa uu soo celin doonaa waa masalada ciddeeda inaadaysa masaa'ilkan lasoo celinaya had iyo jeer in lam yumkinu haddii aan u suuroobin weeye aslu sawbihi ay sawbu nijaas nijaasta maradeedii inuu maydha hadii ay usuroobi weyde weya hadii ay taasi usuroobi weyday wuu soo celinayaa ninkaas fain amkana hadii uu laakiin usuroobayo maradan inuu maydho wajaba dee waa waajib intuu midkood maydho iska isticmaali doonaa aslu sawbihi macnaha sawbkaa uu isticmaali lahaa hadii ay usuroobi weyda hadii laakiin de mid maydhan karaya ha iska maydho ha iska isticmaalo waidaa qasala marka uu maydho maa danahu najisan maradii uu u maleeyey inay nijaas tahay ayuu maydhay tii kalena hal keeray iska taalla sallaa fiihimaa maca labadaba uu ku tukan karaa midna uu guntan midna garbasaar buu ka dhigi maxaa yeelay midna dee waa kii ku go-aamiyey inay nijaasaysanto u nadiifiyey midna wuxuu ku go-aamiyey inay daahirta labadaba uu markaas isticmaali kara aw fii kullin ama mid kastuu gaarkeeda ugu tukanaya tu kastuu ku tukan karaya munfaridan isagoo sawbkaasi gooni ah waxaa kaloo heli karaa inuu tanna mar iska xidhuu salaad ku tukado khamiiskana mar iska xidhuu salaad ku tukado macnaa wax maanici wuu suulay walow sallaa hadii uu iskaga tukado midunbu soo qaatay bila ijtihaadin walow sallaa hadii uu tukado bila ijtihaadin isagoo aan ku dadaalin kii nijaasta ahaa oo aan danigii dee rajaxnaan la imanin ayuunbu midun iska qabsaday fi kuli sawbin maratan dhe labadii maruu midba marku tukaday lam tasixa ma ansaxayso laakin dee dadaal baa laga doonaya qofka inuu wax go-aamiyo qalbigiisu meel ku dego itminaanu yeeshaa marka haddaba haddii aanu dadaalkii laba imanin midba marba hadduu doonayo haku tukadee ma ansaxayso salaadiisa wuri taqsiir baa xaggiisa ka yimid iyo gaboodfal lixtimaali wujuudi najaasati maca kullin marka dee la eego wixii baanu kala rajixin kolka dee arinkiisii wuxuunu noqonayaa kani armuu yahay kii nijaas ahaa armuu kani yahay saasay noqonaysa walow khafiyat najaasatu dhul nijaasoobay buu ka hadlaya jir buu kasoo hadlo marow kasoo hadlay dabeetana dhul ilan meesha baabku wuxuu uguntanaa inuu yahay jirku nadiif maraduna nadiif tahay meesha lagu tukanayaana nadiif tahay jirkii nijaasoobay bal soo sheeg iyo finan kasoo baxay iyo wax la dhaafiy iyo wax kale maradiina waa kan wax isku egaaday wax kala sheegay dhul nijaasoobu ka hadla walow khafiyat najaasatu fi falaatin meel banaan oo iska arbalkhaliya ayay nijaasi aada garan weyday meeshii ma garanaysaaye geelan lagu gowracay amama kaagan lagu shubay ama bulaacadda ku waxaysantay buu qofku garan waayay sallaa xaytu shaaa bila ijtihaadin meeshuu doonu iskaga tukanaya isagoo waxba ijtihaadin dee salaad waa dhul dhan oo qarfo ah dee intaad ku hagaagto meeshii nijaasneed way yarta ilan waa intan hargeysa ay ku fadhiidaan in la eega amaba ka weyn marka haddii meeluu nijaas lagu sheegay sidaad ugu beegantaa way adagta banaanada kalaa ka badan meelunbu iskaga tukan aw fii ardin sakiiratin ama meel yar meel yaroo kooban oo lagu sheegay nijaas ay kaga qarsoontay dee maye uu ku ogaayo way ku libidhay oo uu garan laayay meel ahayd fii ardin sakiira ayuu markaas ay ku qarsoontay nijaas macnaa khafiyat najaasatu fi ardin sagiira aw fi beytin ama maksinkiisa ayaaba dee nijaastu geeskii nijaasnasideed buu garan laayay wajaba kaslulkuli dee biyabaha ku shubo sidii wadaantaba nabigu ugu shubay calayhi salaatu wasalaam biyaba ha ku shuba intan oo dhan walow ishtabaha baytaani laba maksin haddii ay isku egaadaan markii goortii dhaweyto ciyaalku ay ku kaajeen ama qofkan bukaa ku kaajay ba maksinkan buu ahaa fadhiga tolo mise kan hurdadu ahaa buu kala garan laayahay